bsm اllh الرحmn الرaxيim alxamdu لlah رb العaalamiin وslى اllه وslm عlى nabiyina mxamd وعlى آlih وأصxaabih أجmaciin ama bacdu qaala اlimam abu dawuud raximah اllah tacaalى baabu fi الrujxaani fi اlwsn wاlwsn bاab fي qowli النabiyi slى اllah عlيه ali wslm almikyaanu mikyaanu أhli الmadiina almikyaalu beega mikyaalu ahlilmadiinati reer madiina beegooda weeyaan ayb waxyaabana waxyaaba la miisaamo waaye oo sharcigu ku tacalluqo waxyaabana waa waxyaaba miisaan ah waxyaabana waa beeg wixii sharciga ku soo arooray beeg oo kafaaraad iyo ah beegga la fiirinayo oo sharcigu uu ku dhisan yahay waa beegga madiina xilligii nebigu joogay sala allahu calayh ali wasalam marka intaasoo saac hala bixiyo iyo waa saaci madiina waa qolo walba saaceeda ma aha ayb wixii wasni ku tacalluqo ama nisaab intaas wasni la eg intaasoo daraahim intaasoo danaaniir iyana oo sharcigu uu sheegayana waa wasnu ahli maka reer maka wasnigooda ayb qال الإmام أbو dاود رحimه الله تaعالى xadثna cثmaan بن أbي شhيبة qال xadثna بن dukayn whuwa أbu نucaym alفضل بن dukayn qال xadثna سfyاn عن xنdلةa عن طاawوس عن iبن cabاasi qاal qاla rasuul الlahi slى الlه عlيه وآله وsلم nebigu waxa uu yidhi alwزن wزن أhli maka miisaanku waa reer maka miisaankooda wاlmikyaalu beeguna mikyaalu ahli اlmadiinati reer madiina beegooda weeyaan khaaabi marka wuxuu yidhi xadiidkan sharxiisa inamaa jaءa alxadiiثu fii nawci ma yatacallaqu bihi axkaamu shariicati fii xuquuqi اllahi subxaanahu duuna ma yatacaamalu bihi اnnaasu fii bayaacaatihim wa umuuri macaashihim xadiidku wuxuu ku yimid nooc ku tacalluqayo axkaamta sharciga faqowluhu alwasnu wasnu ahli maka yuriidu wuxuu ka wadaa wasna adahabi waalfidati khusuusan miisaanka dahabka iyo fidada duuna saa'iri alawsaan ma aha kuwa kale miisaamada kale ma la sheegayo wa macnaahu macnuhuna waxaa weeyaan ana alwasna aladii yatacallaqu bihi xaqu zakaati sakada xaqeeda wasniga uu ku tacalluqayo fi nuquudi yanii waxyaabaha afmaanta ah wasnu ahli makata wa hiya daraahim alislaam waana daraahimtii islaamka almucadalati ee u dhiganto minhaa iyada loo laga mid yeelay alcashratu toban bisabcati mahaaqiin toban iyada ah toddoba midqaal ayay la eg tahay faidaa malaka rajulu minhaa miatay dirhamin qof haddii uu laba boqoloo dirham haysto wajabat fiiha zakaatu sakadii waa ku waajibtay wadalika ana daraahima mukhtalifatun daraahimtu waa kala duwan tahay wadalika ana daraahima mukhtalifatu alawsaan culaysyadoodu waa kala duwan yihiin fii bacdi اlbuldaani waاlamaakin wadirhamu اlwasaan alladii huwa min daraahimi اlislaami اljaa'izati ayb baynahum fii caamati اlbuldaan sittatu dawaaniq dirhamka islaamkaana marka lix daanaq wahuwa naqdu ahli maka waana naqdiga reer maka wa wasnuhum waaye aljaa'izu baynahum iyaga dhexdooda ka socdo wa ama danaaniiru danaaniirtuna wuxuu yidhi famashhuurun min amrihaa arrinkeeda waa iskacaan annahaa kaanat tuxmalu ilayhim min bilaadi ruum ruum ayaa looga keeni jiray wa kaanat alcarabu tusamiihaa carabtu waxay ku magacaabi jireen buu yidhi khadaabi alhiraqliyatu nisbatan ilaa heraqla falama araada cabdulmalik ibnu marwaan markuu doonay darba danaaniiri wadaraahim inuu sameeyo sa'ala can owsaani iljaahiliyati owsaantii jaahiliyaduu su'aalay fa ajmacuu lahu waxay u go'aamiyeen calaa ana almidqaala midqaalku inaani wacishruuna qiraaan labaiyo labaatan qiraad inuu yahay ilaa xabba marka laga reebo bishaamiyi wa ana alcasharata daraahima tobanka dirhamna wasnu sabcati mahaaqiin toddoba midqaal ayb fadarabaha calaa daalika sidaasoo marka u sameeyey oo uu culays uga dhigay ayb qaala faama awsaanu اlardaali waاlamnaa fahuwa bimacsulin can haada radalka iyo markaa yani ciraaqa laga isticmaali jiray awsaanta ku dhisan radalka iyo waxaan waa ka fog yihiin walinnaasi fiiha caadaatun mukhtalifatun fi اlbuldaani qad uqiruu calayha maca tabaayuniha waاkhtilaafiha kashaamiyi wاlxijaaziyi wاlciraaqiyi ayb wkullu min hadihi اlbuldaan maxmuulu calى curfi baladihi wacaadati qowmihi laa yunqalu canha walaa yuqmalu calaa siwaaha walaysat kadaraahimi wاdanaaniir alatii xumila اnnaasu fiiha calaa ciyaarin waaxidin waxukmin sawaa ayb marka dadka iyagu culaysyaday doonaan haiskaga tacaamulaan laakiin midka ay sakadu ku dhisan tahay ama kafaa yacni waxyaabaha ay ku dhisan yihiin waa midkaas reer makow oo uu soo sheegay iyaga dhexdooda inay ku tacaamulaan kan u gaarkaana xaaraan ma ah iyadana oo haddaba waa kana waxaa la isticmaalaa waa garaam culayskii hadda garaamaa loo isticmaalaa laakiin kii maka unbaa la bedelaya intii ou dhammaa unbaa laga lagu jaangoynaya mikyaalku isaguna marka hore u soo sheegay ayb qaala abu daawuud wakadalika rawaahu alfaryaabiyu wa abu axmed can sufyaan waafaqahumaa fi lmatni ayuu ku waafaqay waqaala abu axmed waahطa'a waana gafaya can ibni cabaas makaana bni cumar meesha ah warawaahu اlwaliid bnu muslim can xandalata qaal wasnu اlmadiinati wamikyaalu maka madiine wasni miisaankeeda iyo maka beegeeda waa isdaba mariyeen waاkhtulifa fi lmatnina waa laysku khilaafay fii xadiidi malik bni dinaar can caطaa can الnabiyi salى اllahu alayh ali waslm fii hada marka mikyaalku baagguna oo kafaaraadku ay ku tacalluqdana waa mikyaalu ahlilmadiina wasnigu sakadu ay ku tacalluqdana waa wasnu ahli maka dadku marka caadaadkooda iyo curfigooda isbedelay waa in loo celiyaa kaas oo laba boqoloo dirham oo dirhamkii maka meeqow la egyahay an boqolsagaashan garaam labaatan diinaar oo dirhamka danaaniirta islaamka meeqay la eg tahay labaatan diinaar siddeetan iyo shan garaam wahaakadaa waa in la bedelaa un kan laakiin ma la dhahayo culayskan hadda jiro labaatan garaam ayaa saka ka waajibay iyo laba boqoloo shilin iyo laba boqoloo dollar iyo ma la dhahayo wuhu waa culays baabu tashdiidi fi ddayni baabu bayaani tashdiidi adkaynta la adkeeyey caddaynteedii wuu u baab yahay fi ddayni deynta la adkeeyey yacnii deynta qofka uu qaadanayo uu galayo adkaynta la adkeeyey قال xdثna سcيid بن mنصوuر qال xadثna أbوالأxوص عن سacيid بن masروq عن الشhacbiي عan سمعاn عan سmرة qaala khaطبnaa rasuul الlahi slى الlه عليه aلي وsلم nebigaa noo qudbeeyey faqaala waxa uu yidhi haa huna أxadu meeshaani qof ma joogaa min bni fulaan reer bni fulaan ah falam yujibhu أxadu qofna ma uunan ajiibin ثuma qaala waxa uu yidhi haa huna أxadu min bni fulaan meeshaan nin reer hebela ma joogaa falam yujibhu axadun qofna ma u jawaabin uma qaala haahunaa axadu min bani fulaan faqaama rajulun nin baa kacay faqaala ana yaa rasuula allah rasuulka ilaahi aniga uma qaala waxa uu yidhi faqaala sala allahu calayh ali wasalam wuxuu yidhi nebiga maa manacaka maxaa kuu diiday an tujiibanii inaad i ajiibto fi lmaratayni aluulayeyni labadii jeer ee hore inaad imaqasho io jawaabto maxaa kuu diiday innii aniga lam unawih bikum ilaa khayran innii anigu lam unawih ma aanan naadinin lakum idinka idinma aanan dhawaaqinoo sheegiinna yacni ma aanan muujinin ilaa khayran khayr umbaan ugu muujiyey khayr dartii umbaan idiin sheegay an magaciinna u soo qaadee inna saaxibakum saaxibkiinnan dhintay ma'suurun weeyaan nin dhintay buu markayuu sheegaya inna saaxibakum saaxibkiinna ma'suurun weeyaan mid la qafaalay bidaynihi deynkiisa loo xiray oo loo xabisoo loo qafaalay weeyaan falaqad ra'aytuhu waan arkay buu yidhi uddiya canhu isagoo laga guday xataa maa axadun ilaa qof intuusan yatlubuhu xataa maa axadun qof yatlubuhu uunan ka dalbanaynin bishayin waxba ilaa yacni qofna aanu shay ku lahaanin ayay deyntii ka bixiyeen marka deyntu inay sha'ni culus ay tahay waxaa laga qaadanaya ina saaxibakum ma'suurun bideynihi deyntiisa uu xabisan yahay de wixii markaa lagu xabiso wax adag waay oo aad loo adkeeyo ayb xadiidka marka iyo tarjamadu waa isleeyihiin qaala abu daawuud samcaan ibnu mushanaj weyaan ayb qaala xadaanaa sulaymaan bnu daawuud almahriyu qaala akhbaranaa bnu wahbin qaala xadaanii saciid bnu abi ayuub أنه سمع أbا cabdاللaahi الqرشhيa yquuل samctu أbا burdة بن أbi muسى الأشcرiيi yquuل can أbيه can rasuuli الlahi صلى اه عل sلم أنه qاal إna min أcظم الذuنوubi duنuub midda ugu weyninka badan cind اllahi ilaahi agtiisa an yalqaahu biha inuu la kulmo cabdun adoon inuu la kulmo bacda الkabaa'iri kabaa'irta kadib allatii kabaa'irta oo naha llaahu canha alla uu reebay an yamuuta inuu dhinto innadaas marka waxaa weeyaan isimkeeda an yamuutadaasuu soo jiraa an yamuuta inuu dhinto rajulun qof oo calayhi daynun iyadoo markaa dayn lagu leeyahay dushiisu ay dayn tahay laa yadacu lahu ounan uga tegaynin xaal uusan uga tegaynin qadaa'an ama laa yadacu ninkaasun ka tegaynin lahu daynka qadaa'an aan uga tegaynin gudis ayb xadiidkanna kii hore waaba ka adag yahayoo nebigu kabaa'irta kadib wax yani alla lagula kulmo oo daynka weyn oo ka adag ma jiraan inna min acdami dunuubi dunuub kuwa ugu waaweyninka badan cindallahi ilaahay agtiisa an yalqaahu inuu kula kulmo bihaa iyadaasi dunuubta cabdun addoon inuu la kulmo bacda alkabaa'iri kabaa'irta kadib ou yacnii alla kula kulmo allatii kabaa'irta oo nahallaahu canhaa alla uu reebay hee an yamuuta waaye inuu dhinto ay mowtahu inna mowtahu wa calayhi daynun laa yadacu lahu qadaa'an min acdami dunuubi iyadoo la yidhiyo kalelaa yadacu isagoona ugat wa calayhi isagoo dushiisa daynun dayn ay tahay laa yadacu uunan uga tegaynin lahu deynka qadaa'an aanu uga tegaynin gudis ayb xadiidka marka isnaadkiisu abu cabdillaahi alqurashi ayaa ku jiro jahaalana ku sugan ayb xadiidka marka sanadkiisa dacfigaabaa ku jiro qaala xadaanaa moxamed bnu اlmutawakil alcasqalaaniyu qaala xadaanaa cabdالrazaaq wahuwa bnu hamaam aلصancaaniyu qaala akhbaranaa macmarun can الzuhriyi can abi salma can jaabirin qaal kaana rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam rasuulku wuxuu ahaa laa yusallii calaa rajulin qof inuunan ku tukanaynin maata dhintay wa calayhi daynunna lagu leeyahay walxaal iyadoo calayhi dushiisa daynun ay tahay fa utiya bimayitin baa loo keenay mid dhintay fa qaala waxa uu yidhi a calayhi daynun dayn dushiisu ma tahay qaaluu waxay dhaheen nacam haa diinaaraani laba diinaaraa calayhi dushiisa ah qaala waxa uu yidhi salluu calaa saaxibikum qofkiinnaa isaga tukada anigu ku tukan maayo marka salaaddii nebiga ayaa lagu waayi jiray daynka waa wax tashdiid marka meeshaas waa maxalushaahidkeeda ruuxa marka salaadda nebiga ku waayey liajli dayn waa culus tahay dayntu marka fasallaa calayhi rasuulu llahi markaa wuxuu yidhi qaaluu nacam diinaaraani qaaluu qaala salluu calaa saaxibikum ku tukada faqaala abu qataadata alansaariyu waxa uu yidhi alxaaris bnu ribci humaa calaya humaa labada daynood calaya ani korkeygay ahaayeen labada diinaar yani calaya dushayda yaa rasuul allah fasallaa calayhi rasuulu llahi sal slam nebigu waa ku tukaday falammaa fataxa allaahu calaa rasuulihi alla markuu nebigiisa guuleeyey qaala waxa uu yidhi ana anigu owlaa bikulli mu'minin mu'min kasta anaa uga habboon min nafsihi nafsadiisa faman taraka daynan dayn qofkii ka tago fa calaya dushayda qadaa'uhu gudisteedu ay tahay waman taraka maalan maal qofkii ka tagana faliwarasatihi dadkii dhexlayaa qaadanaya xaltooyadiisa xadiidkan marka waxaa laga qaadanaya oo khaaabi uu yidhi fiihi min alfiqhi xadiidkan waxaa ku jira uu yidhi fiqhiga jawaasu damaani can ilmeyit meydka xaggiisa in laga damaanad qaadi karo wax lagu lahaa nin dhintay oo hadda isagu aan idmin oo waxba idmi karinoo sarafkii ka dhammaaday in ninkaa waxaa lagu leeyahay anaa dusha u ritay oo in laga damaanaa way bannaan tahay meydka ayb fiihi min alfiqhi jawaasu damaani can ilmeyiti taraka wafaa'an biqadri dayni ow lam yatruk ama ninkaas dhintay xoolaha ka tago dayntiisa in lagu bixin karo ama yownan ka tegin haddii la damiintoo nin uu yidhaha dayntii anaa bixinayo dushaydu ay tahay bes waa ka wareegtay ama xoolaha ka tago ama yownan ka tegin وhذا qول الشhaaفiعiي waa qowlka imaamu شhaafici kan وilayhi dahaba bnu abi laylى abu xaniifa isagu wuxuu yidhi idaa damina can اlmayiti شhayئa lam yatruk lahu wafaءa lam yalزam الdaamin haddii meydka xaggiisa uu ka damaano wax oo uunan uga tegin lam yatruk lahu wafaءan oofin ounan uga tegin lam yalزam الdaamin ninkii damaanay ma ku laasimayso لأnna اlmayita minhu beriu meydka waaba ka beri buu leeyahay dayntaa wuxuu iskaga bixiyaba hadduunan ka tegin ma kan waxba kuma laasimaya ninkan wax damiinanayo maxaa yeele meydku waaba ka beri wa in taraka wafaa'an laakiin hadduu ka tago wax lagu gudi karo daynta lazimahu daalika oo nin damiinto waa laasimaysaa markaa ayb wain taraka wafaa'an lazimahu daalika wain taraka wafaa'an bibacdihi lazimahu biqadri daalik waxa uu ka tegay haddaysan daynta dhammaynna inta uu hayo oo uu markaa haysto in la eg ayuu ka damiinan karaa waa wax markaa dillana aynan soo aroorin iska marka waxaa weeyaan ama qiyaas maxdiya ama waa uun iska qowl ayb maxaa yeelay nebigu ma kala soocin hadda ninkan dayn baa lagu lahaa haddii sidan abu xaniife u kala qaadaya ay tahay waxaa la dhihi lahaa ninkaa la weyddiin lahaayo ninkii dadkii warasadiisaa la weyddiin ninkan lacag ma ka tegay dayn dayntan isaga bixin kara haa haye niyow adiga ka bixi labadii diinaar marka waa ansaxday damaanka waa ansaxday haddii maya la dhihi lahaana war iska dhaafaad waxba kuguma laasimayaa la dhihi lahaa istifsaalkaasba haddii uunan jirin waa iska caamqaala xadaanaa cusmaan bnu abi shayba marka fiqiga masalada saasaa ku jirta marka قال xdثna cثman بن أbي شhيبة وqتyبة بن سacيid عan شhrيiك عan سimاkin عan ckrmةa رفcahu crima marka waa kor yeelay xadiidka qala cثmaan وxadaثna وkiic عan شhrيiك عan سimاkin عan ckrmةa عan بن cabaas kii hore marka wuxuu ahaa mursل crimaa xadiidka yani rafciyey midkanna waa mutaصل oo msلm can الnabiyi salى اllahu عalayh ali wasalam milahu qaala waxa uu yidhi ishtaraa min hayri min ciirin can ibni cabaasin can الnabiy sal l slam qaala wuxuu yidhi ishtaraa min ciirin baycan ayb muxuu idiin qoray ishtaraa min ciirin safar ayuu wuxuu ka iibsaday tabiican dibi baycna nusaxka qaaraa dhigaya wax unba waxuu ka iibsaday walaysa cindahu walxaal iyadoo laysa cindahu agtiisa amaanuhu shaygaa ou gatayna qiimihii uu ku gadan lahaya lacagtiina agtiisa aynan oolin nebigu fa urbixa fiihi waa loo ribxiyey fa baacahu waa iibiyey fatasadaqa biribxi ribxii buu sadaqaystay calaa araamini bani cabdilmualib reer bani cabdilmualib garoobadoodii ayuu ribxii ku sadaqaystay wa qaala wuxuu yidhi laa ashtarii bacdaha shay-an tan gadaasheed waxba iibsan maayo ilaa wa cindii amanuhu lacagteeda anoo haysta mooyaane xadiidkan marka musanifku wuxuu u keenay deynta qaadashadeedu inay bannaan tahay maadaama nebigu uu deyn qaatay ee markuu dhimanayana dircigiisa oo nin yahuudi rahan uu u yaallo oo ka amaahday shaciir ayuu dhintay ayb rasuulka calayh isalaatu wassalaam marka deynta qaadashadeedu hadday duruufi keento waa bannaan tahay ayb inuu saas yeelo wax dhiba mara waxaa laga qaadanayaa marka ishtaraa min ciirin nebiga safar ayuu wuxuu ka iibsaday tabiican dibi ama baycan waxbuu ka iibsaday walaysa cindahu amanuhu lacagta uu ku iibsan lahaana agtiisu maynan ahaynoo ma haysanin muxuu ku qaatay marka deyn unbuu ku qaatay fa urbixa fiihi waa loo ribxiyey oo ribix baa markaa lagu siiyey fabaacahu faa'iiday waxbaa loo saaray fabaacahu markaa waa iibiyey fatasadaqa biribxi buu sadaqaystay calaa araamini bani cabdilmualib ayuu ku sadaqaystay wa qaala wuxuu yidhi laa ashtarii bacdaha gadaasheed ma iibsanayo shay-an ilaa wa cindii amanuhu lacagteedii agtayda iyadoy tahay mooyaane marka deynta waa la qaadan karaa jumlada dambena waxaa laga qaadan karaa in laga fiican yahay maadaama nebigu leeyahay mar dambe anuu dayn wax ku gadan maayo ayb sidan oo kale ma yeelay haddaanay duruuf keenin marka qaadashada nebigu dayn qaatay iyo magangalka uu dayn ka magan galay alle ma isdiidaayo aan labadooda qaadashadana de waxaa keentay xaajo iyo daruuro iyo baahi magangalkuna nebigu wuxuu ka magan galay alle dayn aan la gudi karin saasaa lagu kala xambaaran xadiidka kaleo daynta waxaa ku soo arooray man akhada amwaala annaasi yuriidu itlaafaha atlafahu اllah waman akhada amwaala annaasi yuriidu ada'aha adda allaahu canhu qofkii dayn qaato oo u qaata inuu dadka ka baabi'iyo maalkooda un ou ka qaata maalkooda ilaahay baa baabi'inaya isagana allah baabi'iyo ninkii dadka xoolahooda dayn u qaato isagoo rabo inuu iska gudo allah ka gudaayo yani ilaahay baa u fududaynaya aduu dadaalo baabun fi lmaطli baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi lmaطli fii bayaani xukmi اlmaطli meermeerinta xukunkeeda caddayntiisiiba u baab yahay qofkii asagoo deyntii haysto iska bixin karo ayuu dadka meermeerinaya berri ugu soo noqo berri dambe iyo imaam maalik waa meermeerin marka isagoo haysto wax meermeerinaya qaala marka taa xukunkeedu waa maxay qaala xadaanaa cabdullahi bn maslamata alqacnabiyu can malikin can abi zinaad can ilacraj can abi hurayrata ana rasuula اllahi sala اllahu alayh ali wasalama qaal nebigu waxa uu yidhi matlu اlghaniyi ninka wax haystaa meermeerintiisu dulmun dulmi weeyaan waidaa utbica axadukum midkiin haddii la raaciyo calaa mani'in mid wax haysto falyatbac ha raaco matlulhaniyi alhaniyida marka waa qayd mafhuum waay mafhuum bay leedahay maxaa laga qaadanaya marka qofkaan waxba haysaninba berri iisoo noqosaa dambe iisoo noqodiisa dhib ma laha ila waxba ma haysto ku gudaban alghaniyi marka waa wasfi mafhuum lah waay mafhuumkiisuna wuxuu noqonayaa hayru اlghaniyi hadduu sameeyo celcelin maku dembaabayo isaga dulmina kuma ah ninka wax haystaa laakiin hadduu saa isaga daba wareejiyaha waa dulmun dulmi weeyaan riwaayo kale waxay leedahay yuxillu cirdahu waxay xalaalaynaysaa cirdigiisa oo say u xalaalaynayna in wax laga sheego ninkii wax ku lahaa uu yidhaha war ninkan waa beenlow waa isiray saasuu leeyahay waa nin ilaahay ka cabsadaa maaha ninkan waa u dhihi karaan cirdigiisa yacni waa xalaalaynaysaa taasaa laga wada ayb wataxillu cuquubatuhu cuquubadiisuna waa xalaal say ku xalaaltaha iyadana in maxkamadda intuu geeyo la xabiso waa bannaantaha waidaa utbica axadukum midkiin haddii la raaciyo calaa malii'in mid wax haysto qof wax haysta haddii la raaciyo midkiin oo layidhaha wardayntiinni aniga aad ugu lahayd anna hebelaan dayn ku leeyahay orod ninkaas ka qaado wixii aad igu lahayd xawaalada waa wuu keeni doonaan haddii marka nin wax haysto u tag lagu yidhaha waxaad igu lahayd ka qaado muxiil weeyaan kan wax wareejinaya kanna waa muxtaal midka wareegayo kaas kalena muxaalu calayhi waa kan loo wareejinayo dushiisa ayb bisna waay haddii mar nin wax haysto loo lagu wareejiyo waad raacaysaa ninkiina dib dambe ugu soo noqon maysid kaas unbaad wax ku leedaha adiga ayb falyatbac ha raaco markaa ha wareego amarkaana amru istixbaab inuu yahay culimmadu u badan yihiin baabun fii xusni اlqadaa'i ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii xusni اlqadaa'i fii bayaani xusni اlqadaa gudidda daynta la gudaa wanaag wanaaggeeda caddaynteediibu u baab yahay yacnii qofka haddii dayn la siiyo inuu si fiican oo qurxoon u gudo qaala xadaana alqacnabiyu can malikin can zayd bni aslam can caطaa'i bni yasaarin can abi raaficin qaal istaslafa rasuululahi sala اllahu calayh ali wasalam nebigaa wuxuu amaahday bakran qaalin ayuu amaahday qaalin albakru waa bifatxi اlbaa ayb waa bimansilati اlghulaami min الdukuur nimanka hulaam marka la yidhaha hulaam waa wiil meesha uu ka joogo ragga ayaa geeluna oo bakriga ka joogaan ayb waa qaalin marka istaslafa rasuululahi sal l slam nebigu wuxuu amaahday bakran buu amaahday qaalin fajaa'athu ibilun geel baa u yimid min asadaqati sakada xaggeeda uga yimid faamaranii wuxuu ifaray an aqdiya inaan u gudo alrajula ninkii bakrahu qaalinkiisi inaan u gudo ayuu i amray ninkaan wax ka soo amaahanay u gud buu yidhi marka qaalinkiisii faqultu waxaan idhi lam ajid maanan helin fil ibili geela dhexdiisa ilaa jamalan hati un baan arkay khiyaaran ka fiican kiisii rabaaciyan oo weyn rabaacigu marka waa midka midka lix jirka ah qaalin baan ka qaadanay laakiin geel kalena waa waayo lix jir un baan hayna mid lix jiroo ka fiican kiisii faqaala nebiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu yidhi acdihi sii iyaahu kaasii rabaaca kaa yacni weyn lix jirka ah sii fa inna khiyaara annaasi dadka kuwa ugu khayr ka badan axsanuhum qadaa'an waa kuwa ugu wanaag badan xagga gudista beengudidda markaa nebigu wuxuu yidhi sii annaga keenna haba ka fiicnaadeen dadka waxaa ugu khayr badan kuwa ugu deengudidda fiican masalada meesha laga qaadanaya marka qaybtan dambe iyo baabka tarjamadiisa isle marka xusnulqadaa waa la ogol yahay marka ruux hadduu daynku siiyo inaad dayntiisii iyo ka badanba ugu darto waa heli kartaa laakiin shardi waxaa weeyaan waa inaynan shardi ahayn shardi caqadka ku jira hadday noqoto waa ribo wa waa meesha marka qaacidada ay dhaheen kullu qardin jarra manfacatan fa huwa riban amaah kasta oo manfaco dheeraada soo jiiddo waa ribo waa haddii la shardistay wa haddaan shardi jirin laakiin ninkaani wuxuu ku daymiyey boqol dollar maalan isagu boqolka unbuu kaa rabaa wax shardiya kuma dhihin boqol iyo labaatan isii kuma dhihin caqadkiina laguma sheegin mana ku dhihin isagu sidaa adigiibaa markaad waxusoo dayntii aad iska soo gudday ayaad boqolkiina waa kan labaatankanna ku darso xusnulqadaa ribo waaye lama dhihi karo maxaa yeelay shardi ma ahayn shardi ma aynan ahayn taasaa marka xadiidka laga qaadanaya oo xusnulqadaha iyo waa kala duwan yihiin iyo shardiga caqdiga shardiga ziyaadada la shardinaayo way kala duwan yihiin ziyaadada la shardinayo iyadu waa riba xusnulqadaaguna isagu waa qofku ka soo go-ay oo weeyaan ayb ribana xadiidkan mas'alo kalena waa laga qaadanaya fiqhiyo xayawaan in xayawaan lagu bedelan karo jinsi ribowi ah inuusan xayawaanku ahayn oo haddii laba xayawaan inay isku bedelan karaan oo aan la dhehaynin aawo tafaadulaa jira iyo ilaa xayawaanku ma ogtahay in dhinac walba iskaga mid noqdaan waa iska adag tahayba sida loogyahay ayb tafaadul shuruudii marka ribalfadliga ajnaastii ribalfadliga xayawaanku iyada kuma jira laba baab ayuu gadaal ka keeni doonaa oo midna reebaayo xayawaan in xayawaan lagu gado midna oggolaanayuu keeni doonaa meeshaasaan marka uga hadlaynaa labada xadiid jamcintooda iyo dariiqa ay culimmadu ay ku jamciyeen kan laakiin waxaa laga qaadanayaa in xayawaan xayawaan lagu gudi karo midkoodna maqan yahay midna oo wakhti hore la qaatay oo markaa hoo iyo hoo aan laysdhihin minunaa marka jinsi ribowi a looma xisaaba qaala xadaanaa axmed bnu xambal qal xadaanaa yaxya can miscarin can muxaaribin qaal samictu jaabira bni cabdilaahi baan maqlay qaala isagoo yidhi kaana lii cala اnabiy sal ا slam nebiga korkiisa waxaa iigu sugnay daynun dayn faqadaanii waa ii guday wazaadanii waan ii kordhiyey nebiga sal slam dayn baan rasuulka ku lahaa dayntiina waa i siiye waxna waa iigu daray waa xusnu اlqadaa marka ayb wuxuu leeyahay xadiidkan waxaa ku sugan wafiihi min alfiqhi jawaazu taqdiimi الsadaqati qabla maxilliha shaafici baa masaladan ka istimbaaday xadiidkan oo nebigu markuu geeli sadaqada ma soo ururin dad masaakiina u yimid ama ruux dhibaataysan waxa in la siiyaa loo baahday ninbuu ka sii amaahday geel waa siiyey geelaa ninkaan la siiyey marka geel sadaqa ahaan oo saka ahaan loo siiyey iyuu ahaa sadaqadiina waa soo socotaa marka maxay ka dhigan tahay marka hadhowna sadaqadii baa looga guday ninkii wixiisa sakadiioo la hormariyayoo kaley ka dhigan tahay marka ilaa sakadiion imaanin weli ayaa ninkan la siiyey xoolaha la siiyena xoolo sakay ahaayeen marka wuxuu leeyahay wafiihi min alfiqhi jawaazu taqdiimi اsadaqati qabla maxilliha wadalika ana اnabiya sal ly slam laa yaxilu lahu sadaqatu sadaqa isaga uma xalaal ah oo ma dhici karta inuu sadaqa xoole laga guday sakadii inuu nebigu cunay suurtagal ma ahay ila isagu xaaraanaysa falaa yajuusu an yaqdiya min ahli sadaqati shay-an kana linafsihi fadalla waxay tusaysaa marka taasi waxay tustay annahu inama istaslafa liahli الsadaqati min arbaabi اlamwaal wahuwa istidlaalu shaaficiyi weeyaan sadaqada marka waqtigeeda ma laga hormarin karaa mase lagama hormarin kara khilaaf baa ku jira aan soo dhaafna qaarkeed baabun fi sarfi baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi sarfi sarifkii axkaamtiisiibu u baab yahay sarif marka la yidhaahdo waxaa laga wadaa lacag lacag lagu bedelayaa laga wadaa taman laba shay oo yacnii naqdi ah laba naqdiyoo laysku bedela waay labada naqdi markay isku mid yihiin muqaayado iyo saasoo kale ay dhahaan labada naqdi laakiin marka ay kala duwan yihiin weliba ayaa sarifka la isticmaalaa maalan dahab madruuba iyo dahab caadi u samaysan dahab nooc dahab kale ayaa laysku bedela waa iska sarif laba lacagood furfur kafur ku xira kafur laba nooc oo lacagoo kala duwan marka laysku beddelayo yaa sar mucaamalada noocaasaa sarif leedahay mucaamalada sarifkana waxay ku jirtaa buyuucda oo baabu sarfi waa wax beeca axkaamtii beeca ayuu u khuduucayaa isaga axkaamtii beeca ayuu u khuduucayaa ayuu aadayaa ayb sarifku marka waa qayb beeca ka mida marka sarifkii iyo axkaamtiisii buu hor halkan rabaa marka inuu ku sheego qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaana cabdullahi bni maslamata alqacnabiyu can malikin can ibni shihaab can malik bni awsin can cumara qaal qaala rasuulu اllahi sal l slam nebigu wuxuu yidhi adahabu bilwariqi addahabu dahabka bilwariqi fida lagu gado ayb baycu dahabi yani dahab iibintiis bilwariqi lagu iibiyo fido riban ribo weeyaan ilaa haa wa haa ilaa haa wa haa hoo iyo hoo mooyaane haa wa haa marka waxaa loo dabdiyey sidaas wa qiila waxaa layidhi waxaa kaloo loo dabdiyey alqasru ilaa haa wa haa haa wa haa khaaabi isagu waa gaf gudmiyey arrinkaas oo wuxuu yidhi sidaasi sax maaha haa wa haa oo yacnii bilqasri waa gaf gudmiyey alimaamu nawowina waxa uu yidhi inahaa luqatun qaliila luqa yarba waa bannaan tahay ilaa haa wahaa ilaa haaa wahaa mamduud alifulmamduud la akhriyo saasaa badan macnaheeduna waxay tahay marka khud wahaati haaa wahaa waxaa loo jeedaa khud wahaati qaado keen qaadee keen macnaheedu wa qiila macnahu khud waacdi qaado siina marka macnaha waa yaddan biyaddiinoo kale iyadoo la yidhioo kale la mid tahay wاlburu bilburina riban ayb ilaa haa w haa wاtamru bitamrin riban weyaan ilaa haa w haa wاshaciiru bishaciirina riban ilaa haa w haa bur iyo shaciir labada waa la kala sheegay inay laba jinsi kala yihiinoo laga qaadanaya khilaafan lilmaalikiyati maalikiyadu iyagu waxay leewa hal jinsi shaciirta iyo burka isku jinsi laakiin shaciirtuna waa heed burkuna waa qamadi ayb jinsiguna marka waa waxa isshabbahayo manaaficdiisuna isku dhadhowyahay wixii isku manfaco ah oo nafcigiisu isku mid yahay iskuna eg oo isku qaarkiis qaarka kale uu shabbahayo ayaa jinsi la dhahaa wa in ikhtalafat xaqiiqatuhu ibnulqayim tahdiibu sunanka saasuu yidhi xadiidkan marka wuxuu tusayaa dahab marka ribo lagu iibinayo hooyo hoo in laysdhaho burya bur qamadi noociis la fiirin maayo laba noocoo midna fiican yahay midna xun yahay mar hadday qamadii wada yihiinna mana la kala badin karo hooy hoona in laysdhaho watamru bitamri timirtu iyaduna waa noocyo badan tahay isku mid waa in cabirkeedu isku mid noqdo haddii lakaltimir iyo timir laysku bedelayo la dhihi maayo middan baa fiican tan ka fiican waa la badinayaa marka tan labadeedii kiila hal kiila tanaa lagu gadayaa ribo waayo mana mana bannaano ayb hoo iyo hoona waa inay jirtaa meesha aan lagu kala tegin cumar xadiidkan wuxuu ku keenay marka nin la yidhaahdo malik ibnu aws iyo dalxat bnu cubaydillaah baa wax kala gadanaya ayb dalxa marka daraahim ayaa ayuu haystay ninkanna danaaniir inay kala beddeshaanay rabeen markay isgacan qaadeen oy qiimihii ku heshiiyeen ayuu damcay in marka oo dirham danaaniirtiina ay ku jirto dhalxa gacantiisa ayaa qaadimkiisiibuu dirayoo markaasuu yidhi orod beerta uga soo qaad daraahimta banaaniidkii marka waa taallaa daraahimtiia maqan laata meesha ma taal daraahimta markaasuu cumar joojiyey uu ka celiyey ma jirto uu yidhi nebigaan maqlay isagoo dhahaya adahabu bilwariqi riban ilaa haa wa haa labadiinna gacmood inay isdhaafaan ho iyo ho joog buu yidhi marka markaasaa ninkii la diray markuu keenay baa sarifka uu dhacay ashyaada marka ribada ah oo ribalfadli weeye waxaan ka hadlayne ribalfadliga waxaa galo dahab iyo fido iyo wixii la cillo ah maxaa la cillo ah dahabka iyo fidada lacagta lianna waxaa ka dhexayso mutlaqu amaniya dahab iyo fido iyo wixii sidoodoo kale loo isticmaalo wax lagu gato lacagaha hadda wax lagu gato waagii hore dirhamku iyo diinaarku suuqa ninku markuu tago iyagaas wax ku iibsan jira hadda marka suuqa la tago maxaa wax lagu gataan lacag cilladii baaka mutlaqu amaniyay ka egi ay ka siman yihiin saddexdaas marka meel dhigo shaciirta iyo burka qamadigii waayee qamadigii iyo burkii iyo timirtii ayaguna waa ribowi ayaa la yidhaha ribowi cilladooda waa maxay maطcuum in la quuto xadiidkuna saas ku soo arooray maطcuum waa la quuto wax allaala wixii marka la quuto oo quud ikhtiyaari ah noqon karo oo zako kaleba ay ka waajibi jirtay ribowiyay noqonayaan ayagana gellayda ribowi bay noqonaysaa digirta ribowi waaye wixii quud ahaan loo cuno waa saas cusbada iyadana waa jinsi kaloo ribadu ay ku dareerto culimmadu marka waxay yidhahdeen lix baa sharcigu caddeeyey ashaciiru walxinqatu waatamru aldahabu waalfidatu waalmilxu ajnaas ribowiya lix waa mansuusa inta kalena waa mulxaqaad cilladay la wadaagaan wixii cilladooda laga helo waa lagu daran lixdan inaynan ku koobnayn ajnaasta ribowigaana alimaam moxamed bnu nasr almarwsey fii kitaabi الsunna ijmaacuu soo naqliyey ijmaacu اlculamaa inuu ku dareeray ribadu inaynan ku gaar ahayn lixdan keliya oo wixii la macnoana ay soo gelayaan sancaani subulsalaamka wuxuu sheegaa lixdan bis inay ribada ku gaar tahay waa madhab marka daciif ah waayo ijmaacaas uu soo naqliyey khilaafsan marka waa in layska jiro ajnaasta marka ribowiyaadka intaas waa hay marka hay lamida lagu iibinaayo marka saddex shardi baa la shardiya marka hayga jinsigiisa marka lagu gadaayo dahab iyo dahab baa laysku gadaa maalan waxaa la shardinayaa taqaabud la kala qibdoodo ha w ha waxaa la shardinayaa tasaawi inay isla eg yihiin ma garata waxaa ka nooc nooc iyo iska dhaaf mar haddayba isku mid yihiin dahab iyo dahab la yidhaah dolar iyo dolar ay yihiin dolar maraykan iyo dolar maraykan markay yihiin boqol isku dheggan iyo toban toban iyo waa wada dolar hal shay weyaan kan kalena waa xayluulo wa shaygu inuu xaaloobo waxba inaan nasii'a iyo gadaal aan waxba loo dhigin saddexdaa shardi bay sheegeen labada haddii laysaga gaabiyana waa un iskeenayaan taqaabud iyo tasaawi shayga haddii lagu iibiyo jinsigiisa jinsi aan ahayn laakiin ku cillo ah jinsigiisii jinsi aan ahaynaa lagu iibiyey waana laakiin isku cillo wa maxay noqon kartaa maalan lacag iyo dahab fido iyo dahab waa laba jinsi oo kala duwan laakiin isku cillo waa mutlaqu amaniya ka dhexayso waxaa la shardiyaa taqaabud hoo iyo hoo tasaawi ma jira markaas oo haddaad doontaan yacni waxaa weeyaan kiilo fida ah ayaad lagu iibinaya nus kiilo dahab oo lagu iibsan karaa dolar iyo shilin soomaali baa laysku gadaa waa kal la kala badi karaa saddex malyan oo shilin soomaali ah boqol dollar lagu gadan karaa tasaawigu shardi maa laakiin hoo iyo hoo in laysdhaho ma garata ashyaadu marka hadday kala jinsi yihiin kala cillo ay yihiinna fabiicuu kayfa shitum fabiicuu kayfa shi'tum idaa kaana yaddan biyadin kana ah ashyaadu hadday kala yihiin maalan shaciir lacag iyo maalan iyo iyo badar lacag iyo badar wax shardiga maaha sidii la rabaa loo kala gadan karo badarka intaad qaadato waa kuu keenaa waa dhihi kartaa lacagta waa la kala badsan karaa waha iyadu taas maaha maadaamay kala cillo yihiin kanna waa cilladiisu ducmi kanna cilladiisu waxay noqota waa mutlaqu amaniya cillada marka ribowiyaadku saas waa axaadiidta uu sheegi doonana taa unbay ku salaysan tahay ayb قال xadaثna الxaسن بن عaلي qال xadaثna بشر بن cمر qال xadaثna hmاm عن qتاadة عن أbي الkhليل عن mسلم المkي عن أbي الأشcث الصنعاaنiي عن cubاadaة بن الصاmت أنa رasuul الlah صلى اه sلم qاal xadiidkan hore haddaan ka tagnay ibnu cabdilbar wuxuu yidhi waxaa laga qaadanayaa qofka caalimka ah ama faadilka ah in mas'alo ka maqnaan karto mas'ala min masaa'il alxalaal waalxaraam inay ka maqnaan karto dalxat bnu cubaydillahi hadda mas'aladaasaa ka maqnayd inay yani iska bannaan tahay buu u haystay cumar baa xasuusiyey marka u sheegay marka qof weynoo caalima mas'alo waa ka gafi karaa قال xdثna الxسن بن علي qال xadثna بشر بن cمر qال xadثna hmاm عن qتاadة عن أbي الkhليل عن mسلم المkي عن أbي الأشcث الصنعاaني عن cbاadة بن صاmت أن رsuل الlh صلى اه عل وسلم qاal الذhب bالذhب dahب iyo dahب yعnي bayc الذahب bالذahabi lagu gado tibruhaa iyo وcaynuhaa caynkeeda iyo gabalgabalkeeda tibruhaa gabalkeeda iyo وcaynuhaa caynkeeda wاlfidaةu bاlfidati fida fida lagu iibiyaa tibruhaa wacaynuhaa wاlburu biاlburi qamadii qamadii lagu iibiye mudyun bimudyin ayb yani mudyun bimudyin yani madaalkiis iyo madaalkiis baa laysku galaa wالshaciiru bالshaciiri mudyin bimudyin buu ahaanayaa wاtamru btamri mudyin bimudyin wاlmilxu bilmilxi mudyin bimudyin faman zaada qofkii ziyaadiyo aw isdaada ama kororsado ziyaado dalbo faqad arbaa ribadii buu ku dhacay walaa ba'sa baas male bibaaci dahabi dahab iibintiis bilfidati lagu iibiyo ayb wاlfidatu fidadana akaruhumaa ay badan tahay dahab in fido lagu iibiyaa baas male oy fidadu badan tahay tasaawi lama shardina ilan yadan biyadin xaal uu yahay yadan biyadin xaal uu yahay yani hoo iyo hoo xaal ay tahay wa amaa nasii'atan madalse in yacnii midna la haayo midka kalena gadaala laga keenaa la yidhaahdo falaa male walaa ba'sa baas male bibayci ilburri bur in la iibiyo bishaciiri in lagu gado washaciiruna aktaruhumaa ay shaciirtu badan tahay bur qamadi iyo waxaa laysku gada heed masagedii baa badan ama heeddii baa badan dhib ma laha yadan biyadin xaal uu yahay wa ama anasii'atu falaa nasii'adu sameeya maxaa yeele cilatu dhucmi baa ka dhaxaysa labada qaala abu daawuud rawaa hada alxadiida saciid bn abi caruuba wariye wahishaamun dastuwaa'iy can qataadata can muslim bni yasaarin biisnaadihi qaala xadaana abu bakr bn abi shayba qaala xadaana wakiicun qaala xadaana sufyaan can khaalidin can abi qilaabata can abi lashcaf alsancaaniyi can cibaadata bni saamit can اnabiy sal l slam bihada alkhabari yaziidu wayanqus isagoo ziyaadinaya nuqsaaminayana wasaada waa ziyaadiye qaala waxa uu yidhi faida اkhtalafat haadihi اlasnaafu noocyadaani hadday kala duwanaato fabiicuu kayfa shi'tum saad doontaan u gata idaa kaana yadan biyadin hadduu hooyo hoo ay tahay gacan isku dhiibid marka ay tahay qaala abu daawuud wakaana fii kitaabihi alxib baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii xilyati sayfi seefta qurxinteeda oo yacnii seef dahab iyo ama fido iyo wax kale iskugu jirto mudabaq oo la dharoobayoo dahab iyo fido iyo wax lagu dhardharoobay taas oo tubaacu la iibinayo bidaraahimi lagu gadaayo fido marka yacni seef dhinacna fido ka ah dhinacna isku jirto oo bir iyo waxyaabo kale ka leh iyo fido khaalisa ma laysku gedi karaa baabkan marka midaasu ka rabaa qaala xadaثna mxamed bnu ciisa وabu bakr bnu abi shayba وaxmed bnu maniic qaluu xadaثna bnu اlmubaarak xa وxadaثna bnu اlcalاء qaala akhbarana bnu اlmubaarak can saciid bni yaziida qaala xadaثanii khaalid bnu abi cimraan can xanashin can fadaalةa bni cubaydin qaal utiya الnabiyu salى الlahu عalيه ali wslam nebigaa waxaa loola yimid caama khaybara sanadkii khaybar biqilaadatin kuul fiiha dahabun wakharasun kuushaas oo marka dahab yacnii dahab iyo kuulo ka kooban yacnii kuul taxan oo dahab iyo kayrkiis iskula jirtaa nebiga loo keenay qaala abuu bakrin abuu bakar waxa uu yidhi wabnu maniic fiiha kharasun kuulo ay yihiin la taxay mucallaqatun la xihay bidahabin dahab lagu xihay uma itafaquu way iswaafaqeene ibtaacahaa rajulun nin baa iibsaday bitiscati danaaniira buu ku iibsaday sagaal diinaar ow bisabcati danaaniir ama toddoba diinaar diinaarka maxaa laga wadaa maa huwa diinaar diinaarku muxuu yahay waa dahab diinaarku toddoba diinaaroo khaalis abuu ninkan wax ku gatay wuxuu soo gatayna waa dahab iyo wax kale isku jira waa shay ka kooban kuul ka kooban dahab iyo qayrkeed ayb faqaala nabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu yidhi laa maya xataa tumayiza intaad kala soocdo baynahu wa baynahu baynahu kan iyo wa baynahu kan dhexdiisa intaad kala soocdo yanii labadan shay inaad kala soocdo ilaa aad yacnii dahabkiina gaar u soocdo kuushii kalena aad gaar u soocdo faqaala wuxuu yidhi innamaa aradtu alxijaarata dhagaxdii baan anigu doonay faqaala nebiyu sal l slam laa maya xataa tumayiza baynahu inaad intaa kala soocdo maahani qaala faraddahu waa celiyey xataa mayaza baynahumaa intuu kala soocay wa qaala bnu ciisa aradtu tijaarata tijaaradan aniga rabay ganacsi un baan ka rabaa maana wax kale kama rabin qaala abu daawuud wa kaana fii kitaabihi waxaa ku taalla alxijaara qaabaka in la kala bixiyo waa marka shay dahab yacni shay dibawi ah iyo wax kaloo dibawi ahayn yaa maalan isku jiro shay kaloo ribowi ah baa lagu gadayaa waa in la kala sooco labadan laysqaabilsiiye ribowiga kanna si gaara loo gato lacag iyo wax lamida lagu gato qaala xadaanaa qutaybat bnu saciid qaala xadaana leyt can abi shujaacin saciid bni yaziida can khaalid bni abi cimraan can xanashin الصancaaniy can fadaalata bni cubaydin qaal ishtaraytu yowma khaybara waxaan iibsaday qilaadatan kuul biinay cashara diinaaran labiyo toban diinaar baan ku gatay fiiha dahabun wakharajun dahab iyo kuulo dahab iyo kuulo ayaa dhexdeeda ahaayo isugu dhex jirtay fa fasaltuhaa waan kala soocay fa wajadtu fiiha waxaan ka helay akara min inay cashara diinaaran labiyo toban diinaar wax ka badan baanba ku arkay dahabkii baa badnaa fadakartu dalika lilnabiy sal l slam nebigaan u sheegay faqaala wuxuu yidhi laa tubaacu lama iibiyo xataa tufasala inta la kala sooco waxa sidaasoo kale ah kala sooc wixii markaa ribowi ah isku aadi sidii sharciga ahayd axkaamtii mari wixii kale ee dheeraada isagu aan ribo shaqo ku lahayn gaaru garo saasuu ku yidhi mas'aladan marka waa mas'alada shaaficiyadu u taqaano mas'alatu muddi cajwa mihaalkoodaana wuxuu ku yimid qofku inuu yacnii cajwadu waa nooc timiraw mud cajwo ah iyo diin iyo dirham laysku daray haddaad hal diinaar iyo mud cajwo ah haddaad ku iibiso diinaar iyo muddi cajwo kale lama rabo ma bannaano haddaad yacnii laba diinaar ku gadato timirtan iyo diinaarkanna timirtan iyo diinaarkan intaad qaadata laba diinaar aad bixisana lama ogola ilaa la kala sooco waxaan labadan shayee iskor saaranee ribowiga ah ama ribowi iyo kayrkeedba ha noqotay horta in la kala sooco ee kan markaas lagu aadiyey axkaamtii ribada nacam waa taas marka mas'alada xadiidkeeda kan waa marka u habboon ibnu xajar saasuu yidhi ayb mas'aladuna marka waxaa weeye an yabiica mudda cajwatin wa diinaaran suus timir ah iyo diinaar yacni koomba timira iyo diinaar ayuu wuxuu ku gaday bidiinaarayni laba diinaar koomba timira iyo iyo hal diinaar yani dahab iyo timirtii oo wada jiro hal safko muxuu ku gatay marka laba diinaar buu ku soo gatay maya oo meeshan waxaa la leeyahay labadii diinaar iyo diinaarkan iyo waxaan islama eka see la yeelaa marka timirtan iyo diinaarkan kala qaad safqada ku kala qaad halkan diinaar hal diinaar ku aadi timirtan adiga haddaad doonto harad ku gada timirta iyada beeceeda gaar laga dhigo gado laakiin in laysku dhex gado hal safqa laga dhigo waxaa weeyaan ma bannaano wadaliiluhaa fi lmanci wuxuu yidhi huwa hada alxadiid ayb xaafidkusoo tilmaamay xadiidkan baa daliilka mancinteeda tusaya ka wa ayb marka mas'alada shaaficiyada waxay u yaqaanaan mas'alatu muddi cajwa saasaa mashhuurka ah kutubu shaaficiya qaala xadaanaa qutaybatu marka waa iska miaalnaada muddu cajwe wixii kaloo un qaacidadaa raaco sidaa unbaa lagu wadayaa w taas keligeed maaha qowlku inay leedahay ayb oo maxaa la mid noqon kara maala waxaa la mid noqon kara dahab dahab iyo lacag ayaa waxaa ku soo bedelanaya dahab khaalis ah keligiisa waa midda dadku had waa sameeyeen taasoo kale dahab buu wataa xoogaa dahabkiisii jawdo iyo fiican ma leh waa iska liitaa dahab kaloo rabaa inuu ku soo bedesho say yeelayaan dahabkan maadaama uu liito lacag ku daraa laleeyahay dahabkaygan aad iga qaadan rabtay kan isma laha lacag ku dar maxaa la samaynaa marka dahabkii iyo boqol doolar bay isku daraysaa waa hal safqo hoo qaado maxay qaadanaya iyadana silsilad dahabay soo qaadato waa mas'alatu muddacajiwa waa iyada lafteeda ma maa la ogola see marka la yeelaana qofku wuxuu leeyahay dahabkaan iga gada kan aan wato ana iga iibso lacag iga gado lacag baad uga gadatay lacagtii markaa ka qaadatay lacagtii aad hore u wadatay iyo middaada inta isku biirsato dahabka miiska u saaran ka gada markaas saasaa marka qofka ugu howxays waxaanu dhan dadku ma kala daneeyaan waa iska sameeyaan qaala xadaana qutaybة bnu saciid qaala xadaana اleyث can ibni abi jacfari can اljulaaxi abi kaثiirin qaala xadaanii xanashun الصaمcaaniyu can fadaalة bni cubaydin qaala kuna maca rasuuli lah sal slam yowma khaybar nubaayicu yahuuda yahuud ayaa wax ka iibinaynay alwuqiyata wuqiyadda min adahabi dahabkaa bidiinaari baan uga iibinaynay qaala hayru qutayba wuxuu yidhi bidiinaarayni laba diinaar wاalaaثa iyo saddex uma tafaqaa faqaala rasuulu lah sal slam laa tabiicu dahaba bidahabi ila wasnan biwasnin dahab dahab ha ku gadinina ilaa inuu isku miisaan yahay wasnan biwasnin inuu yahay haddii dahab lacag lagu gadanayo laakiin waa sidii la rabaa loo gadan karaa laakiin hoo iyo hoo inay dhacdo dahabkii inaad ka qaaddo lacagtiina aad mar dambe u keento deyn ku qaadato ma bannaanaanayso ayb oo xadiidka cubaadana waa tilmaamaya midka zayd ibnu arqamna waa tilmaamay baabu iqtidaa'i اdahabi min alwariqi baabu bayaani iqtidaa'i اdahabi ayb ayb baabu iqtidaa'i dahabi dahab qaadashadiisa min alwariqi yacnii fido beddelkeeda fidadii beddelkeedii qofku inuu dahab qaato yacnii baabkan waxun iqtidaa' waa gudsasho qofka waxbuu gudsanayaa qofbuu wax ka gudsanayaa oo ka qaadanayaa maalan booskii marka uu dahabka uga qaad fidada uga qaadan lahaa dahab waa laga dhigi karaa maalan shaygii sicir buu u leeyahay maalan waxbuu gadaa shil soomaali buu ku gataa maalan suuqan buu joogaa shil soomaali buu wax ku gataa qof baa wuxuu maalan yidhi shil soomaaliga ma hayo dollaran shaygan waa kuu meeqo laba waa melyan ayb melyankii shil soomaaliga uu ku sheegay dollar waa ku qaadan karaa dollar wuu ku qaadan karaa taas waa hadda baabkan wax abu daawuud u baabay qaala alimaam abu daawuud marka iqtidaa bimacnaa iqtadaytu minhu macnaahu waxaa weeye akhadtu minhu waan ka qaatay baa laga wadaa ay akhdu dahabi badala alfidati dahab in la qaato booskii fido la qaadan lahaa booskii fido uu qofku qaadan lahaa inuu dahab qaato shilin booskuu qaadan lahaa dollaruu qaatay dollar booskuu qaadan lahaabuu riyaal qaatay wahaakada dhinac marka sarifka waa ka soo gelaysaa qaala alimaam abu daawuud raximah اllahu tacala xadaana muusa bnu ismaaciil ومحمد بن محبوب المعنى واحد قال حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال كنت وxaan ahaa buu yidhi abيicu inaan iibinayo biاlبaقيici baقيic aan ku iibinayo alibila geela kuntu waxaan ahaa abيicu inaan iibinayo alibila geela biاlbaقيici baan ku iibinayo faabيicu bالdanaaniiri danaaniir baan ku iibinaayey wa aakhudu daraahima baan qaadanayay geel baa marka uu iibinaayey geelii marka danaaniir baan anig ku rabaa oo wuxuu iigu qiimaysan yahay danaaniir qofkii fido iyo watana daraahim baan uga qaadayay kuntu abiicul ibila geel baan iibinaayay bilbaqiici meeshaa baqiic la yidhaahdo fa abiicu waxaan ku iibinaayey bidanaaniiri danaaniir wa aakhudu waxaan qaadanayaa daraahima daraahim wa abiicu bidaraahimi mararka qaarna daraahim baan ku iibinayaa wa aakhudu danaaniira dahabki baan qaadanayaa danaaniirtii aakhudu haadihi tan baan qaadanayaa min haadihi badala haadihi tan beddelkeeda wa ucdi haadihi tan baan siinayaa min haadihi badala haadihi faataytu rasuula llahi sal slam nebigaan u imid wahuwa fii beyti xafsa isagoo guriga xafsa joogo faqultu waxaan idhi yaa rasuulallah rasuulka ilaahayo ruwaydaka tartiibtaada baan as'alka aan ku su'aalay ruwaydaka yacni ii joogso as'alka ku su'aalee waa jusima bialabi alabkaa lagu jasmiyey marka as'alka waa jawaabu alab ruwaydaka ayaa marka dalab ka taagan liannahaa maxaa yeelay waa ismu ficlama as'alka ku su'aalee innii abiicu libila geel baan bilbaqiici ku iibinayaa fa abiicu bidanaaniiri baan ku gadaa waaakidu daraahima baan qaataa waabiicu bidaraahimi baan ku gadaa waaakidu danaaniiraan qaadanaya aakhudu haadihi tan baan qaadanaya min haadihi badala haadihi waudii haadihi tan baan siinayaa min haadihi badala haadihi tan badelkeeda faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku wuxuu yidhi laa ba'sa dhib ma leh an ta'khudahaa inaad ku qaadato bisicri yowmihaa maalinteedaa sicirkeeda sarifka inaad ku qaadato dhib ma leh maa lam taftariqaa haddaynan kala tegini wabaynakumaa shay-un shay idinkoo dhexdiinna uu yahay yacnii hadaad kala dhammaysanaysaan lacagtii oydnan wax isku yeelanaynin dhib ma leh waa kala qaadan kartaan shayga aad danaaniirta ku iibsanaysood ku guranaysay daraahim waa ku qaadan kartaa sarifka maalinkaayb marka culamadu waxay yidhahdeen sarifka maalinkaas waa iska istixbaab waa iska istixbaab sarifka maalinkaas hadday iyagu ku heshiiyaan war daraahimtaan aniga intaanan ku dhufanayaa saas ma ku rabtaa waa ku rabaa waa ku kala gaba karaa shardi waxaa un ah walaysa baynahumaa maa lam taftariqaa wabaynakumaa shayun wabaynakumaa shayun marka waxay tahay iyadoon lacagtii la dhiibin meeshii baa lagu kala tegayaa qaar ninkan yacni lacagta qaar baa ka maqan gadaal laga keeni doonaa taas lama oggola middan dambe laakiin culimmada badankoodu waa sunnay khaaabi marka meeshaan wuxuu yidhi qaala alkhaaabiyu iqtidaa'u اdahabi min alfidati wاlfidati min الdahabi lagu qaato can akmaani اsilcati badeecada la iibinayo qiimaheeda looga qaato badeecada la iibinayo ninka bakhaaru jooga ama tukaan badeecadan lacagta ay ku qiimaysan tahay beddelkeeda lacag kale lagu qaato sarif oo ku soo galo ayb yaa loo jeedaa buuli iqtidaa'u dahabi min alfidati waalfidati min aldahabi can afmaani silcati silcada badeecada qiimaheedana laga qaado huwa fi lxaqiiqati xaqiiqa ahaanta baycu maa lam yaqbil waa wuxuusan gacanta ku soo dhigin iibin oo iibinayo weeyaan buuli fdل جawاaزه عlى أن النhي عan byc ma lam yqبض inma warada في الأشhyاء اltي يbتغى في byciha وبالتصرف فيha الربح kama ruوya أنhu نahى can ربح ma lam yضمن waxyaabaha marka ribxa laga rabo iyo taصaرuفaadka kale laga rabo unbaa la diidayaaye qof dimadiisa hadduu beri ka dhigaayo ay wax ku kala qaadanayaan dhib ma laha meeshaan marka ibnu cabdilbar aaduu masaladan u baxiyey uga hadlay wuxuu leeyahay xadiidkan ibnu cumar hadda saanuu sheegaya booskii daraahimta danaaniir in la qaado booskii danaaniirta daraahim la qaado geela uu danaaniirta ku iibinayay daraahim buu mararka qaar ku qaadanaya kii daraahimta danaaniir taasuu sheegay ayb xadiidka marka abi saciid fuqahada marka jumhuurtoodu saasay u badan yihiin inay bannaan tahay xadiid abi saciid laakiin wuxuu tilmaamayaa isagu inaan laysku bedeli karin ilaa ha'a waha'a maaha ayb xadiid abi saciid inqudri sidan buu dhahaya laa tabiicu dahaba bidahab ilaa milan bimilin walaa tushifuu bacdaha calaa bacdin walaa tabiicu lwariqa bilwariq ilaa milan bimilin walaa tushifuu bacdaha calaa bacdin wlaa tabiicuu shay-an minhumaa haa'iban binaajizin shay maqan mid jooga ha ku iibinina xadiid abi saciid marka saas ku tilmaamay hal mas'alaa marka fuqahadu ay sii galeen ibnu cabdilbarna uu sheego mas'aladu waxay tahay qofka haddii dayn lagu leeyahay matala nin baa dayn qofkan ku lahaa wuxuu rabaa inuu ka dayn baxo daraahim buu ku lahaa daraahimtii ii bedelu danaaniir iigu bedel ayb danaaniir baa lagu bedelay danaaniirtii baa la siiyey ama shilin soomaali buu ku lahaa dolar iigu bedel dolarkii buu markaa siiyey xadiidii abi saciid waa ka hor imaanaya arrintaas ilaa shay mar hore la qaatay iyo waxaa laysku iyo shay hadda yaallo ayaa laysku galay walidaalika bacdi alfuqahaa waxay yidhaahdeen waa in laga dheeraado ma bannaano ibnu cabdilbar marka wuxuu faa'iideeyey jumhuuru lfuqahaa mar haddii dayn ay tahay oo qofka dimadiisa uu beri yeelaayo shaygan dimadiisu uu ku xambaaran yahay xadiid abi saciid ma soo gelaayo cumuumkiisuu leeyahay xadiidkan ibnu cumar baa la qaadanayaa waxaa laga qaadanayaa qofkaani maadaama ay ku laasimtay daraahim danaaniirna laga qaadanaayo daraahimta booskeeda dimadaa joogtooda qofka dimadiisa lagu leeyahaa taagan meeshaa marka uu taagan yahay hadduu daraahimtii qaato iskana taga ninkan daynta laga qaatay kanlee lacagtiisu mar hore u qabaaya dimmada iyo waxaa isqaabilayuu leeyahay iyo waxaa isqaabilayo iyo lacagtan laa tabiicu marka qaa'iban binaajisin ma noqonayso leeyahay jumhuurulfuqahaana qowlkaasu ka sheegay hadda ka hor marka annaga mas'aladan qowlkii hore qowlka horean ku sheegay masaa'idkan hadda ka hor yacni qowlkaas hore ee xadiidka daahirkiisa abi saciid yaa ka muuqa ayaan ku sheegnay laakiin halkan ibnu cabdilbar wuxuu leeyahay in la faa'iideeyana u baahan sidaan buu yidhi marka waa akrinayna qaala abuu cumar xadiidu bni cumar fi iqtidaa'i danaaniiri min addaraahimi waddaraahimi min addanaaniiri jacalahu qowmun culammada qaar waxay ka dhigeen mucaaridan lixadiidi abi saciid xadiidka abi saciid mid ka hor imaanayo fii hada albaab liqowlihi walaa tabiicuu minha qaa'iban binaajisin shay maqan mid hadda jooga ha ku yibinina waxayna yidhaahdeen lacagtan hore loo qaatay lacag maqan waayo oon hadda joogin middaan hadda la dhiibaayo dollarkana hadday taagan tahay xadiid abi saciid marka saasay ku noqonaysaa xadiid ibnu cumar iyo kanna waa iska hor imaanayaan kan abi saciidna markaa waa xoog badan yahay dheheen ayb marka ibnu cabdilbar wuxuu leeyahay walayse alxadiiaani bimutacaaribayni labada xadiid iska hor imaan maayaan cinda akari اlfuqahaa culimmada badankood agtooda liannahu mumkinu isticmaalu kulli waaxidin minhumaa labada xadiid mid kastoo ka mida in la isticmaalaa suurtagal ah waxadiiu bni cumar xadiidka ibni cumarna mufasirun waayo waxadiiu abi saciidin alkhudriyina mujmalun faa'iidatan xadiidka abi saciid laa tabicu haa'iban binaajisin waa mujmal kan ibni cumarna mufasir waayuu yidhi fasaara macnaahu marka xadiidka saanu macnihiisu noqday marka laa tabicuu minhumaa haysku gadinina labadooda wax ka mida haa'iban mid maqan ka maqanu marka fasira haa'ibka maxaa laga wadaana laysa fii dimmatin haa'ib aan dimmo ku tacalluqin markaas dimma maxaa laga wadaa dayntu waa dimmo soo maaha dimmadaaday saarantahay haa'ib aan dimmo ku jirin baa laga wadaa buu leeyahay xadiidka ibnu cumaraana lagu fasiraa labada xadiid marka waa tawjiihsamaye haa'ibka iyagu ay leeyihiin waa maqan tahay lacagtaani waxaa lama maqna lacagtaan ninkaanay ku dhex jirtaay oo laga rabaa dimmadiisuba ay tahay macan ninkii meesha sooma taagna haa waa ku bixi kara marka walidaalika mucaamaladaas qofkii ku dhaqmo laa ba'sa wax dhiba male annagana marka cilmi naga maqanay ahayd kan kitaabkan marka hadda xadiidkan oo markaan fiirinayay yaa faa'iidadan uu keenay kutubaha intaan arkay hadda ka hor ma aanan ku arkin si fiican uma u tawjiihiyey khulaasatul qowl marka waxay tahay qofka haddii shilin soomaali lagu leeyahay ama caddaan ha u qaato ama badeeca ha ku qaatee intuu iskugu soo dardaro uu yidhaahdo marka waxaad igu leedahay isku dardara sheeg intaasaan kugu leeyahay dollar u beddel intaas hoo dollarkaaga marka waa bannaan tahay cinda akari ilfuqahaa waxayna ku bannaan tahay meesha cilladu ay ka jirtana dimmadaa gelaysa booska wuxuu leeyahay marka haa'ibkan marka waa haa'ib aan dimmo ku maqnayn wa amaa maa fi dimmati laa ba'sa dimmadaa marka booska gelaysa sidaanu marka faa'iidaya raximah llahu tacaala masalada marka xadiidkan xadiidkana marka ibnu cumar ama xadiid xakiim ibnu xisaam ayaa deliil u noqonaya cinda jumhuuri اlculamaa qowlkaas kalena qowl oo marka jumhuuru ahlilcilmi leeyihiin ma aha wuxuu yidhi marka laa ba'sa an taakudaha bisicri yowmiha maa lam taftariqaa wa baynakumaa shayun maa lam taftariqaa waxaan nidhi waa iska istixbaab waxaan ujeedaa maa lam taftariqaa ma bisicri yowmiha ayaa waxay tahay istixbaab haddii sicirka maalinkaas uu joogo ninkan uusan rabin ka warran marka meeqaa igu lahayd maalan saddex malyan markaasuu wuxuu yidhi saddexda malyan haye dollar iigu bedel markaasuu yidhi siddeetan dollar suuqa hadda sidaas ma ahan ogowna laakiin waa ku kala gadan karaan soo maha qofki saa ikhtiyaar la taas yani waa laka fabiicuu kayfa shi'tum aa taalla midaas marka bisicri yowmiha waa sida fiican saasay ku xambaareen wa baynakum maa lam taftariqaa laakiin waa shar haddii meesha lagu kala tegaayo ama la leeyahay dayntii meeqa waa intaas boqol dollar baa ayaan kugu leeyahay ho konton kontonna beriddan baan keenay markaasi maya maxaa yeelay kala sarifna ho iyo ho laysiiri ma leh awalba dimadaa meeshan taagni قال xدثنا xسين بن الأسود العiجلي قال xدثنا عبayd اللhi قال أخبرنا إسرائيل عن سiماك بإسناaده ومعناه والأول أتم lm ydkر ma sheegin بسعri يومها bاb في الحaيوان بالحaيوان نسيئة bاb ay hda kani baabun baab weyaan في الحaيوان فيi bayع الحaيوانi حaيوaanka beeciisa بالحaيوانi lagu iibiye نaسيئaة madl n mid baa maqan midaa jooga hadda ma bannaan tahay taas قال xدثنا موسى بن إسماعيل قال xدثنا حmاad عن qتاaدة عن الxسن عن سمرة أن النبي sل اه sلم نبga نahاa wxuu reebay can bayc الحaيوان بالحaيوان xayawaan xayawaan lagu iibiyo nasii'atan madal qof baad waxaa ka qaadata sac sac kale ugu soo gudday uga gadata uga bedelata ma bannaano waa reebay buu leeyay nebiga taas xadiidkan waa riwaayat alxasan can samura warka ku jirana waa ogtihiin xadiidka laakiin ibnu cabbaasaa wariyey isagoo marfuuca warijaaluhu hiqaatun laakiin a'immadu waxay rajaxeen riwaayada mursal inay tahay xadiid ibnu cabbaas irsaal inuu ku xoog badan yahay marka irsaalkaas iyo cilladan tadliisulxasan isku dar waa iskabaayaan marka xadiidku marka asal uu leeyahay ibnu xajar sidaasuu ayb markaasuu wuxuu yidhi wafi ljumlati huwa xadiidun saalixun lilxujati isku soo duuduub xadiidkan in la xujaystaa waa u suu badaa juska shanaad sarxada toddobaatan fatxulbaariga saasuu yidhi see loo jamcinayo xadiidkaa marka waa kan soosaanu yahay baabka xolaa ku daran baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi ruksati ruksa fiihi yacnii fii bayci alxayawaani bilxayawaani nasii'atan xayawaan xayawaan lagu gado madal ahaan loogu gado ruksaynta la rukseeyo caddaynteedii buu baab yahay qaala xadaanaa xafs bnu cumar qaala xadaanaa xamaad bnu salma can moxamed bni isxaaq can yaziid bni abi xabiibin عن مسلم عن مسلم بن جبير عن أبي سفيان عن عمرو بن حريش عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره وxuu faray أن يجهز inuu diyaariyo jيشhan ciidan فنفدت الإبل ciidan yعni inuu diyaariyo gaadiidkoodii qalabeeyo فanafidat الإبل geeli baa dhammaaday فأmarahu wuxuu amray nebiga an yأخuda inuu qaado فيi qilaasi الصadقaةi صadقada yعni sakada qaalmaheeda inuu wax ka soo qaado halaha sadaqada inuu wax ka soo amaahdo fa kaana yaakudu lbaciira rati ayuu qaadayay bilbaciirayni laba rati buu ku soo qaadaya ilaa ibli sadaqati hal labo ayuu udhigay hal laga soo qaado labaa lagu gudaayo marka nasii'atanna waa ahayd tasaawina meeshii marka ma jiro marka jinsi iska rigowa ayb marka baabkanna ruqsow sheegay kii horena nahyi buu tilmaamay see marka loo jamcinayaa imaamu الbukhaari kitaabu اlistiqraad ayuu xadiidkan ku keenay baabu istiqraadi اlibil geel in la amaahan karo markaasuu wuxuu keenay xadiid ay ku sugan tahay nebigu inuu reebay bayci اlxayawaani biاlxayawaan ayb waxaan ujeedaa yani bukhaari sidaasuu baabaystay xadiid baa yimid nahyi sheegayo waa kaan hadda akrinayna xanafiyadaa qabsadeen xadiidkii nahyiga oo waxay dhaheen laa yajuusu baycu اlxayawaani biاlxayawaani ma bannaano daxaawina wuxuu yidhi xadiidkaa nahyiga oo samura ayaa wuxuu nasakhay xadiid cabdillahi bn camr bn اlcaas oo ruqsada tusaayo naasikh weeyaan buu yidhi laakiin ama xadiidkan istaslafa rasuululah sal l slm bakran nebigii baa qaalin amaahday xadiidkan waa la nasakhay buu yidhi waxaa nasakhay nahaa can bayc اlxayawaani biاlxayawaan naskiga laakiin waxaa la yidhi taariikhda keen ayb naskigu ixtimaalna kuma sugnaado taariikhna waa u baahan yaha male marka daxaawi waxaa qaalibka ah marka iddicaa'u naskhi inta badan axaadiid la jamcin kara qaarkeed ama qaar maxaamil kale lagu xambaari karaa qaalib waxaa ka ah inuu yidhaahdo xadiidkan kan baa nasakhay kan marka naskhiga aad ugu badan walidaalika faxulbaariga aaduu ibnu xajar u naqdiyaa meelahaas ixtimaal ma ku sugnaanaya marka shaafici baa jamciyey marka xadiidka iyo jamaaca min alculamaa waxay ku jamciyeen bixamli nahyi calaa maa idaa kaana nasii'atan min aljaanibayni xadiidkii sooma ahayn marka nahaa can bayci اlxayawaani biاlxayawaani nasiicatan soo maaha markay labaduba maqan yihiin meesha ooli waxay noqonaya baycu dayni bidayn wuxuu ku fasiray marka xadiidkan waxaa uu la mid noqonayaa markaa nahaa can bayci اlkaali'i bilkaali'i dayn dayn in lagu gado iyaan bannaanayn labada dhinac marka nasiica ay ka tahay ayaa nahyigu uu ku dhacayaa buu yidhi ayb haddaysan labada daraf ka ahayno hal waxna yaallaan midna nasiica uu yahayna laa ba'sa taas marka waa jamc wanaagsan waa oo lagu jamciye xaafidku marka wuxuu yidhi wayatacayanu اlmasiiru ilaa dalika liأnna aljamca bayna alxadiiثayni أwlaa min ilqaa'i axadihima biاtifaaqin in jamca shaafici la qaataa caynoobayo maxaa yeele labada xadiid in la jamciyo ayaa ka owlaysan in mid laga tago ama in naskhi la sheegto biitifaaqin buudi meeshaan marka ibnu xajar wuxuu xikaayooda itifaaq labada xadiid haddii la jamcin kara inaan tarjiix la aadaynin itifaaquu xikaayooday marka waa juska shanaad safxada toddobaatan ku dhiga marka mas'ale muhima waaye hadhow marka intay ku jirtay baayaad leedahay labada xadii haddii nin caalimana uu jamciyey labada xadiid midna uu yidhi maya kan baa laga tegayaa waa marjuux midkaana raajixa haddii uu yidhi yaa la raacayaana midka jamciyaa la raacayaa lianna aljamca bayna alxadiiayni wlaa min ilqaa'i axadihimaa biitifaaqin marka biitifaaqintaas baa faa'iide ah kitaabu listiqraad weeyaan baabu istiqraadi اlibil ayuu ku sheegay kitaabu listiqraadi baabu istiqraadi اlibil culimmada marka tawjiihaadkooda waa laga faa'iidaystaa aad aadu fahamka haddii kale waa aada u hallaabaya labadaa xadiid marka saas uu jamciyey imaamu shaafici jamcintaas aana wanaagsan marka abu daawuudna marka labada waa isku garab dhigay nahyiga maxaa lagu xambaarayaa maa idaa kaanat ilnasii'atu min aljaanibayn waa dayn dayn lagu gadaayo ruksaduna waa maxay haddii mid jooga midna maqan yahay ibnulqayim adilo fara badan buu u keenoo adilada uu keenay waxaa ka mid a safiya ayaa nebigu wuxuu ugu bedelay dixiya toddoba qofood safiya marka marka la qabana maxaabiis camal waa maxaabiistu waa iska maal waana qof bani aadam moogtahay xayawaanka sida loo milkiyo ayaa addoonkana loo milkiyaa moogtahay waxaa markii hore milkiyey marka dixiya dixiya marka nebigaa ka qaatay wuxuu uga gatay uga beddeshay ilaa toddoba qofood meelahaas bayc اxayawaani bاxayawaani tafaadul isagoo weliba aaduu marka meelo badanna waa ku baxdiya alimaam ibn اlqayim raximah اllah halkan baa marka kanuu calaaqa la leeyay baabun fii dalika xukunka isaga caddayntiisa idaa kaana yadan biyadin hoo iyo hoo hadduu yahay xayawaanka marka la kala badanaya hoo iyo hoo haddii uu yahay قال xدثنا يزيد بن khالد الهمdاني وqتyبة بن سعيد الثقفي أن الlyث xdثه عن أبي الزبير can jaabirin ana nebiya sal l slam nebiga ishtaraa cabdan addoon buu gatay bicabdayni buu ku gaday addoon ayuu laba addoon ku soo gatay ishtaraa cabdan buu gatay bicabdayni buu ku gaday ayb marka waa inay bannaan tahay ayb idaa kaana yadan biyadinsa hadda ma sheegayo iyo sida daahirkaa baabka maadaama u baabaystay wax u jeedaa marka hooyo hoo baa laysiihi waa wanaagsantaas haddaan hooyo hoo laysdhihinoo hadda midna mid la qaato kuwa kalena waa la keenayaa la yidhaahdana laa ba'sa xadiidkii hore oo baabkii kan ka horreeyey iyo kii kaloo nebigu qaalinbu ama ahday dhahayo booskeedana marka waa mar danbuu keenay marka midaa gadaal laga keenay midna markii hore u joogay طيب وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه